asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenna murtada maanta ee dhinacyada badan taabanaysay waana midda haddii eebba idmahayo aan kolba dadka ugu sheegno xubin hor leh ama mid cusub oo dadku aynay horay u maqal waana xubnaha muhiimka ah ee aanu ka soo meehaahano afkeenna hooyo annaga ujeeddada guuda ay tahay ee aan u soo meehaahayno bal dadku inay afkooda iyo dhaqankiisa tusaalayaasha iyo digniinaha farada badan ee ku dhex kaydsan iyo waxyaalaha farada badan ee ku dhex jira waxyaalihii odayaashii hore ay dhaheen intaba inay wax ka ogaadaan ayaanu u danaynaa ama aanu idinku keennaa xubnaha noocaas waana xubnaha markaad dhinac ka eegto taariikhda wax kaa barahaya waana xubnaha dhinac kale markaad ka eegto nolosha lafteeda wax kaa barahaya waana xubnaha markaad dhinac kale ka eegto khaladaadka biniaadanku uu geli karo adiga laftaada wax kaa barahaya waana xubinteenni murtida maanta ee ka mida dhaxalka afkeenna hooyo sidaana dhulka u dhaxalay oo kaleento haddii eebba idmahayo xubinteennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi waxaa jiray suldaan beel xukumay suldaanka isagii waxa uu ahaa suldaan gacan adag gacanadaygu ma ahan tee bakhaliilnimada ahayd laakiin wuxuu ahaa suldaan geesiya duula warangal ah ciidan badan leh maaragtay aagag fara badan ama qas iyo lab sameeya ama beelaha intuu ku duulo hadduu doono xoolaha ka qaata oo maaragtay nin aad iyo aad u adag ayuu ahaa suldaanka isagii wuxuu ahaa suldaan ku ad adag macnaha xukunka uu hayo iyo dadka uu xukumayba inay ama duulaan bixiyaan ama ay meelo dhacaan ama ay weerargeystaan ama dad gebagabeeyaan dhaqamadiisa caadiga ah ayay iska ahayd nin ayaa haddii ilaahay idmahayo un dadkii uu xukumay ah laakiin weli aan la kulmin oo nin ay kulmeen aan ahayn unbaa ninkaa sheekadiisu soo gaadhaa wuu iska cadhooday showmid un isaguna dabeecadiisu nooc kale u qallafsan tahay ayuu ahaa deegaankuna dee aad iyo aad buu u ballaarhaya meel fog buu ka soo tegey marka meel fog ayuu ka soo tegey wuxuu yidhi ba horta suldaanka aniga halaysoo tus ninkan suldaankii aad sheegteen waad nagu wereeriseen meel hebluu qabsadoo gebagebeeyey meel hebluu weeraroo gebagebeeyey ceel hebelba dadkii biyuhu u diiday meel hebluu xagga ka maray qole hebluu canshuur ku soo rogay waxa unbaadna leedihiin bal ninka ii geey waa uu soo tegey isagii rag kalaa isa soo raacay wafti ahaan bay u baxeen dhul aad u dheer baa laga tegey sidii loo socday loo socday waa loo sii hameen dhaxayo guuriya galab carrow ayaa saddex beri lagu sii jiray ilaa afar beri iyadoo fardahoodii la wato dhul oo manaa la sii jeedhay amas baa la jibaaxay qolol walday oo kale intaa laga sii dusay halkaasaa la sii maray haddii eebba idmahayo degmadii suldaanku fadhiyey ama mucdu ahayd ayaa la soo gaadhay waxaa layidhi wafdi baa inoo imaaday wafdidaa la soo dhoweeyey xoolaa loo qalay martiqaad baa loo sameeyey waa laysu yimid markii laysu yimid shirki baa bilowday waa shir weyne maaragtay deegaanada fogfog oo dhan laga soo aaday ninkanna ma ahayn nin shirarka laga yaqaanay mana ahayn nin ciidamada iyo maaragtay xagga warangalkii dhinaca aad loogu yaqaana laakiin nin iska macangagoho haddana xoolihiisa dhaqdo oo maaragtay qaaraanka iyo waxaa loogu imaado oo dadka maaragtay ilmaqabatada ayuu ninkan isagii ka mid ahaa hadduu ninkii noocaas ahaa maalintaas shirweynaha uu ka soo qayb galay shirkii markuu bilowda suldaankii soo fadhiistay isagoo shir guddoomiye ah ee uu yidhi khiyaaray soo dhowaada shirku waa inoo furan yahay suldaankii unbuu soo kacay suldaankii wuu u soo dhowaadee laba tilaabuu soo qaadee dharbaaxu dheg iyo ayayna jebiyey suldaankii bam baa hal dharbaaxa waa kusii daayey hadday suldaankii dharbaaxadaas ku dhacday dee suldaanku nin la dharbaaxi jiray ma ahayn iskamana jirayno xitaa jirhkii isma u gashanine waa la wareera dharbaaxadii waxaa kaloo suldaanka geli weydey ninkan dharbaaxay intuu weli san ugu soo dhowaaday dharbaaxada sidana ku dhuftay suldaanka waa geli weydey waa la qabtay markaasaa la war maxay suldaanka u dharbaaxday markaasuu yidhi dharbaaxada suldaanka ku dhacday ceel cad baan uga imid dharbaaxada suldaanka ku dhacday ceel cad baan uga imid ayuu yidhi wuu ku sii daayey un ma ogtahay waa la fakeray shirkii dhammaa iyo wixii laysugu yimid iyo waftidii isu yimid iyo wixiiba wax ka duwan baa dhacay ninkii war ninka maxaad ku dharbaaxday afkiisa waxaa laga gartay dharbaaxada suldaanka ku dhacday ceel cad baan uga imid macnaha meel hebla oo ceel cad waxaan u malinaya waa dhul oo meesha suldaanku joogay ka fog halkaasaan uga imid anugu ujeedadayduna wax kale ma ahayn suldaanka inaan dharbaaxo un baan uga jeeday ninkaa tusaalihiisa wuxuu ina tushayaa taliyo kastoo jiitaa nin kastoo gacan adag ku kastoo iswaala ku kastoo keligii ismooda inuu awood leeyahay ku kastoo wax sheegta inuusan keligii un ahayn mid maaragtay aan la filaynin intuu kasoo hoos baxo uu dhegya iyada jebin karo oo la dharbaaxi karo ama qofkii la dili karo ama layska celin karo ama wax la tusi karo ama xanuunka la dareensiin karo ayuu ninkaasu ina tusay waana xubinteenii murtida maanta qayb ka mid ah oo iyadoo lafteedu cajaa'ibteeda le haddana maaragtay madaxda kabahaba laga daba qaadaa iyo biyaha maaragtay nooc bahdilaho aan fiicnaynoo karaamiyo sharaf midna lahayn ayay u dhaqmaan dadka soomaaliyeed mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteena murtada maanta ciidamka eebe waxaa la yidhi waano abuur baa ka horreeyey waano abuur baa ka horreeyey